إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saakay waa sabti taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay kowda rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay-adda qaramada midoobe ayaa qiratay in mid ka mid ah ilaaladeeda lagu dilay weerarkii madaafiicda ahaa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho ciidamada xabashida etoobiya ayaa axad beenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo etoobiya ku dilay askari ka tirsan booliiska maamulka somalilan iyo qof shacab ah kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo oo erarkii lagu dilay taliyihii sirdoonka dowladda federaalk ee degmada qoryoole iyo askar u watay dhibaatada ay la kulmayaan soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa sii xoogaysatay waxaa la baahiyey qaybta sagaalaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada baraawe ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose olole kaneeca buufin ah ayay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka samaysay deegaano hoos yimaada degmada qoryoole ee wilaayadaas tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar ay koox hubaysan ka fuliyeen ismaamul ka tirsan dalka kenya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan hay-adda qaramada midoobe ayaa qiratay in mid ka mid ah ilaaladeeda lagu dilay weerarkii madaafiicda ahaa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa inoo hayaa waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay weerar madaafiic ah oo habeennimadii khamiista ee lasoo dhaafay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xerada xalane oo ah saldhig weyn oo ay shishayuhu ku leeyihiin magaalada muqdisho warka ka soo baxay waxaa lagu magacaabo qaramada midoobay ayaa ugu horreyn lagu sheegay inay cambaaraynayaan weerarka waxaana sidoo kale lagu qirtay in tiro hoobiyaale ay ku soo dhaceen gudaha xerada kuwaasoo uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay ciidanka ilaalada qaramada midoobay waxay dowr muhiim ah ka ciyaarayaan xaqiijinta ammaanka iyo nabadgelyada shaqaalaha qaramada midoobay ee ka shaqaynaya taageerada nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliya waxaan cambaaraynaynaa falkan dhibaatada ah waxaana dareenkeenna uula jiraa qoyska iyo saaxiibada dhibanaha inta lagu guda jiro wakhtigan adag ayay tiri ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya marka laga soo tago dhimashada ka dhalatay weerarka waxaa jira burbur soo gaaray dhismaha qaramada midoobay ay ku leeyihiin gudaha xalane sida lagu sheegay war ay soo saartay ugu dambayntii waxay xustay inay weli ka go-an tahay sii wadidda taageerada ay la garab taagan tahay dowladda federaalka oo ay sheegtay inay ku dhisayaan waxay ugu yeertay nabad iyo xasilooni sida ay hadalka u dhigtay ciidamada xabashida etoobiya ayaa axad beenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo etoobiya ku dilay askari ka tirsan booliiska maamulka somalilan iyo qof shacab ah cabdifataax faarax ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanka howlu bulaale oo dhaca hadbeenaadka waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo xabashidu xoogga ku haysato ayaa ku waramaya in halkaasi ay ciidamada xabashida etoobiya ku dileen qof shacab iyo askari ka tirsan maamulka somalilan ee itoobiya u saxiixay qayb ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi sida la sheegay labada ruux ee la dilay ayaa laga qaaday goobta lamana sameyn wax baaritaan oo xagga somalilan ah iyadoo labada ruux ee la dilay si bareera loo beegsaday weli kamaanay hadal itoobiya iyo maamulka somalilan ee askariga laga dilay labada ruux ee la dilay ayaa midi ah askari ka tirsan booliiska somalilan oo magaciisa lagu soo koobay maxamed hargeysa halka midka shacabka ee sida arxandarada ah loo dilay uu ahaa dhallinyarada deegaanka waxaana magaciisa lagu sheegay ismaaciil xasan budul si kastaba dowladda itoobiya ayaa marar badan halkaasi ka geysatay toogasho xaddaafa oo ah dilal si bareer ay ugu geysanayso dadka shacabka ah balse hadda waxay bilowday inay beegsato askarta maamulka somalilan ee u saxiixay qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya markaana war inaga soo gaaray dhanka iyo gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah fariisimaha ciidamada etoobiya ay ka samaysteen gobolka baay weerarka oo ahaa madaafiica iyo mujaahidiinta waxay ku garaaceen xerada ciidanka etoobiya ay ku leeyihiin degmada qansax dheere sagaal madfac ayay mujaahidiintu la heleen xerada ay ku sugnaayeen etoobiyaanka waxaana halkaasi laga soo sheegayaa khasaaro walow aan baaxadiisa la faahfaahin kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii lagu dilay taliyihii sirdoonka dowladda federaalk ee degmada qoryoole iyo askar u watay maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
kanaalka wararka alkataayib al akhbaariyaha ayaa baahiyey weerar dhabagal ah oo loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose qeybaha hore ee filimka ayaa lagu arkayaa ciidamada militariga mujaahidiinta oo rasaas tirabeel ah ooda kaga qaadaya askartii debinkii loo qoolay kusoo dhacay kuwaasoo meydadkooda la bilqay halkii la isku fara saaray qaybaha dambe ee filimka uu baahiyey kanaalka wararka ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa hubkii laga furtay askartii lagu dilay kamiinka waxaana ka mid ah hubka laga furtay shan qoryo ak ah iyo buushashkooda dhowaan ay ahayd markii kamiin ka dhacay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lagu dilay shan askari waxaana ku dhaawacmay laba kale dadka ku nafwaayay kamiinkan waxaa ku jira taliyihii ciidanka nisa ee degmada qoryooley kaasoo lagu magacaabi jiray cismaan xasan cabdi oo ku magac dheeraa cismaan gaab kaasoo isaga iyo askartii la socotay ay dhegta dhiiga ugu dareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dhibaatada ay la kulmayaan soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa sii xoogaysatay cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo iskugu jira dil iyo dhac oo ay u geysanayaan kooxaha burcadbadeedda shacabka soomaaliyeed ee jooga dalkaasi inkastoo ay ka siman yihiin waxyeelada soo gaaraya haddana waxaa si gaar ah dhibaatooyin kala duwan la kulma haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi gaar ahaan magaalada johannesburg ee caasimadda dalkaasi mid ka mid a haweenka soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi ayaa ka waramaysa dhibaatooyinka qaar oo ay kala kulmaan kooxaha burcadda iyadoo sidoo kale sheegtay in laga dhacay laba gaari oo iyadu lahayd
wadankan kulley dhibaatooyin badanna way leedahay dee waanan ku noolnahay oo dad ku nool baan nahay run ahaantii ani ahaan dhibaatona waa iga soo gaadhay oo gaariyo badan baa laba gaariyaa laygaga qaatay labada gaari waxaa laygaga qaatay mid aniga oo gabadh walaashaya oo dibadda ka timid baan cunto u waday meel hoteelay deganayd hoteelka hortiisii saas markaan u istaagay oon lugna dhulka dhigtay lugtii kalena gaariga igu jirto waxaan arkay qori kelida iga saaran gaarigayga sidii baa lagu qaatay waan ku sugayaa ilaa hadda mid kalena saasoo kale guriga hortiisa baa laygaga qaatay anigoo guriga galay oo salaad casar soo tukamaagoo shaqadaydii ka imid gaarigiion oolin baan u imid asna saasuu ku maqan yahay iyadoo sii hadlays haweeneydani ku nool dalka koonfur afrika waxay sheegtay in sidoo kale ay dhibaatooyin xagga jirka kala kulantay burcadda waxay intaa ku dartay in goobjoog u ahayd dilalka qaar ee loo geysanaya dadka soomaalida gaar ahaan dad ay ehel yihiin dhibaatooyin kale oo dee aniga aan ahaan mama dhaawac ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama tuugo inay de haygarayso waan arkay oo anigoo habeen shaqadayda ka baxay oo guriga tegaayo iyada saasoo kale way eryadeen habeenkii waa soo cararay magaalada mayfi aan kusoo laabtay aniga waxaan deganay xaafad kore gaari ay igu ceyrsadeen anigana gaariyaan watay marka waxaan gurigayga waxaan is haddaad toos u tegtid way ku dilayaan magaaladan dib ugu soo noqday iyo xaafaddii macnaha soomaalidu ay deganayd baan dib ugu soo laabtay walaalkay kolley south africa xaaladeedu waa iska noocaas wiilal badan oo ila dhashay oo ilma adeernahay oo ehelkayga ah oo ku dhintay oon u taagnaana way jirtaa sida hadda wiil adeerkay dhalay oo kale asagoo markaa iga tegay oo adeeg buu watay maqaaxi baan wax ayaan ku lahaa wakhtiga iyada ah magaalo bii la yidhaahdaan deganaa markuu iga baxay malaha waxaan u malaynayaa inuu iga maqnaa adiga titi minute markii ay soo waceen wiilasha igu dhaheen wiilkii waa meyd intaa kadib waxay fariin u dirtay dumarka soomaaliyeed ee doonayay inay yimaadaan dalka koonfur afrika iyadoo sheegtay in dalka koonfur afrika aysan oolin wax shaqo ah walaahi waxaan kula talin lahaa wadankan wadan maanta horta waa wadan- wa- waqtigii hore mise hadda xilligan aan ku jirno waqtigii hore south africa lockdownka wixii ka horeeyey walaal way shaqo way lahayd way fiicnayd laakiin hadda wixii lockdown ka dambeeyey walaal shaqo ma lahan south africa gabdhaha gabadha soo socotana kuma soo lugoynaayo halkan imow ma odhanaayo run ahaantii waqtiga xilligan aan ku jirno dalka koonfur afrika ayaa ah meel inta badan lagu dhibaateeya dadka soomaalida gaar ahaan ganacsatada waxaana bil walba la diiwaangeliyaa dilal badan oo loo geystay dad soomaali ah waxaa la baahiyey qaybta sagaalaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dad ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoos yimaada magaalada baraawe ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya kanaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa soo saartay qaybtii sagaalaad muuqaal lagu soo bandhigayo gurmad la gaadhsiiyey dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan degmada baraawe ee deegaanada hoos yimaada ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalkan ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa guddiga oo ka warbixinaya inta qoys ay raashiin ku siinayaan iyo inta ay yihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah allah maanta nagu soo kulmiyey baydaankan eh, sayid maxamed cabdulla xasan oo xaqiiqdii maanta lagu bixinayo mucaawino oo loogu talagalay dadkii fatahaadaha ku soo barakacay oo ka kooban dhowr tuulo oo ka tirsan deegaanka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe waxaan hadda dejinaynaa raashiin isugu jira bariis bur sonkor saliid iyo timir oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan boqol iyo konton qoys oo fatahaadda ku soo barakacay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya sheekh faarax isagoona dadka fatahaadu saamaysay u sheegay in ay sabraan una laabtaan allah subxaanahu wa tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد مسلمين وحا لكم من يستوحى كمده وقوى وين الإيمان بالقدر inay rumaysan yihiin wax kastoo ku dhaca oo dhibaato ah inay qornaayeen alla agtiisa qornaayeen marka alimaanu bilqadar wuxuu qofka ka fududaynayaa musiibada ku dhacda culayskeeda lianna wuxuu ogyahay ana maa asaabahu lam yakun liyukhdi'ahu waxaa qofkan ku dhacay ee ka lumee ka hallaabay inaysan marnaba aysan gafaynin waa ogyahay وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وحي قفك عن أن كل عنا ولقد كما دعي لهين وحي قفينا كما دعي لهين مركا أدي جرت مركا مصيبة دعدينا وحي كنت ماذا سبب أنك حقي الناوي ديب هدو دعو إيو ابتلاء إيو مصائب إلهي عدنا ما ماغو إيدو أن دنبي جيسنين ذنوب تمركا أنو قلينو dhammaanteen ama dad inaga mida ay gelayaan waxay sababaysaa marka masaa'ibay keenaysaa haadihi almasaa'ib waxaa ka mid ah in roobkii annagu aanu rajaynaynay oo aanu u bogaynay inuu ilaahay nagu imtixaanay oo fatahaado ay imaadeen oo beerihii iyo muxuu ah guryihii baabi'iyey waxaas marka in laga toobad keeno masa- ee mus- ee dunuubtaasna waa loo baahan waa loo baahan yahay in lagu sabrana waa waajib muuqaalka qaybihiisa dambe ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dadkii deeqda la gaadhsiiyey iyo sida dareenkooda uu yahay magacayga waxaa waaye ibraahim cumar maxamed waaye waxaan kasoo kaboo beeraha bii naga gala beeraha garjaajow markaan muda- alxamdulilah mujaahidiinta waana kaalmeys oo waa hungura nasiisha bur bariid sokor tamar mujaahidiinta allah barakeeya waana garab waana garab qabta waana garab qabata allah barakeeya gaalada allah jebiy gaadad allaha jebi adigu gaayna waay allaha jebi mujaahidiinta gacanteeda kor allah ka dhiga bismillaah magacaygu sheekh ismaan macalin cabdi anigoo ku ballaawaa ilaaha maxadda waxaan joogaa kuuni barow alxamdulilaahi waxaa waay reer baadi waay baadiyada karjaajow beeraley waay alxamdulilaahi beerihii biyaa naga soo galeen alxamdulilaahi maanta kuuni barow ayaa magaalada nooga yeeray ayaa alxamdulilaahi raashin sokor bariid bur saliid tamir ku jir alanala siiyey alxamdulilah mahad ilaaha iska leh kataa'iba alakhbaariyaha ayaa maalmihii u dambeysay soo saartay muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiiyey dadka ay fatahaadu saamaysay
olole kani cabuufinaha iyo wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka samaysay deegaano hoos yimaada degmada qoryoole ee wilaayadaas yuusuf daahir ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa deegaano hoos yimaada degmada qoryooley ka samaysay olole lagula dagaalamayo kaneecada deegaanka ay wilaayada ka bilowday howlaha lagula dagaalamayo kaneecada ayaa lagu magacaabaa dombralle oo hoostagta degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose howlaha kaneecada lagula dagaalamayo oo ay wadeen wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa socotay muddo laba maalin ah waxa ayna halkaasi ka qabteen howlo wax ku ol ah mashruucani lagula dagaalamayo kaneecada ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay hawsha ka socotay aado maalin isaaqal idhaha magay degmada qoryoole domburaale shalay iyo daraas iyo maanta dhaneecada la buufiyay tilmaamada aada dadamdamaytay laakiin inti nimadan ber la buufiyey aada ardayan baabaaday hurdufay la helnay dhibka waa kamide haddii ayna dad unta korka waa barara hubdila-aan dhibaatadaan jikadii malagara kar naagii waa karinayaan markii oo waa karis u fadhiisaan dhanaadii rasaag way korkor waa barara hadda alxamdulilah intii ayada la buufi waa baabaaday hadda dilgigii iyo arday boodidii iyo iyo guuridii oo dhan waa baabeen walaayada islaami waana soo gaartay khayr alaasiyo gaalada alaha jibiya walaayada islaami waana soo gaartay waa dhow waa magaa ismaan ilmoon maxamed maali yaraahdaa degmada qoryooda beesha bombor aada baan ma faan wallaahi deegaanka wax aniga aan filinayna baa ilaahay nagu soo saarta nagu soo waafajiya maanta walaayada islaamiga ma faan marka aad iyo aad wax dhib aan u qabnay baa naloo sameeya alxamdulilahi rabbilcaalamiin tan iyo tinka bashaaro badan waa ubaahannahay kolley alxamdulilahi rabbilcaalamiin kaniga buufis iyo dhilqaa iyo maaragtay boorda iyo waxyaalihii kulli baan alxamdulilahi rabbilcaalamiin hurdufii baan baahanay talaalo ballaalo ilaa maanta waa la wadaa xaafada koobasay inay heesata xaafada koobasa lagu weysaleen hadi hurduf fiican baan dheer baan ka helay walaalo islaamiga maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaaha ma hadda guul baan rabnaa guul baan gaalan allah joogan kulli inshaalla dhadhaa aan joogiyo wacalayhi salaam warahmat doomburaale doomburaale maasha allah alxamdulilah ilaahay mahada bare alxamdulilah nana buufi ana ayona yo ha ha alxamdulillah buufi had maasha allah alxamdulilah ilaahay mahada bare ilaahay mahada bare alxamdulilah korkayn dhamaan ku fuuri bay bar un jikin galna waayni bar un adunka sufrina waayni hoola waayni un baaba hen ha hada maasha allah alxamdulilah alxamdulilah lamadan dole ha alaykum salaam abo ha yaa waa dhowray abo alxamdulilah magaa haawkayga la aadanaan dhahaa deegaanka maxay deegaanka doomburaala ha waa nala buufiye alxamdulilah waanaa waa lanala buuf maasha allah maasha allah alxamdulilah maasha allah gaalada allaha noo jebiye walaayada islaamka walaayada noo ha alxamdulilah abo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu waxaan kuga hadlayaa beesha doomburaale waa nala buufiyey qaneedi iyo wihii qashinka iyo baranbarad iyo kulli wihii dhan waana dhinteen hurdadayna kaamayna qadaabinkan iyo xali muskula ay kulli waa la buufiyeen meel dhaafaman sareeda waxaa waaye markii kugu dhegto balaaria kuule jiray ilmihii iyo maadabti kulli meesha jira ka dhacday hoorihii kulli gosha kabaa dhimatay gosha koleeda geysataa kulli waa dhimatay dhammaan waa la buufiyey alxamdulilah waxaan soo gaartay walaayada islaamiga soo gaartay waakudhow alayhi salaam bilah barkaat doomburaale shamsa macali bare waxaan kasoo hadlaya doomburaale xaafadaha la buufinaaye kaneecada lid ay nagu heysan dadka cunaysa midaynimidaysa waxaan kusoo hadlayaa doomburaale caasho asta maxamed cabdi waxaan qabnay guryaalka ina nala buufiyo qaneecana cunaysa ilmahana waxanaysanaawan kaneecada ay naga dhamaynaysa maasha allah walaayada qaar allaha siiyo guryaalka inoo buufiyaan ayagoo waxbana nala weydiinin qarash ay naga bixin maasha allah qaar allaha siiyo meel walba ay joogaan mudnaantooda allah kaneecada ilmahay naga cunaysa anakayna cunaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxa ay wadaa olole lagu nadiifinayo bayadda ay bulshada ku nool yihiin saakay warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqoon tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar ay koox hubaysan ka fuliyeen ismaamul ka tirsan dalka kenya weerarkan ayay dablay hubaysan ku qaadeen qoys ku sugnaa deegaan ka tirsan ismaamulka bringo waxaana ka dhashay khasaare nafeed ugu yaraan saddex ruux oo ahaa nin xaaskiisa iyo wiil ay dhaleen oo saddex jir ah ayaa lagu dilay weerarkan ka dhacay gudaha dalka kenya sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha dalkaas waxaa sidoo kale weerarka si darqi ah kaga badbaaday saddex nin oo ka mid ahaa wadayaasha mootada dhugdhuguleyda kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka uu weerarka ka dhacay kooxaha hubaysan ayaa weerarka kadib isaga baxsaday halkaas iyadoona dadka deegaanka ay walaac ka muujiyeen weerarada nuucan la mid ah ee kusoo noqnoqday deegaanadooda iyagoona sheegay in xukuumadda nairobi ay ku fashilantay sugidda ammaanka dadkeeda warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa